halkan goobtan joogta oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta dhinacyada fadhida ee duqa caasimadda guddoomiyaha gobolka nugaal ahna guddoomiyaha guddoomiyayaasha gobollada puntland agaasimaha marti sharafta ee qurba joogta aqoon-yahanka isboortiga iyo xulka qaranka puntland oo goobtan maanta fadhiya oo si gaar ah munaasabadan iyaga loogu casumay sidaad la socotaan ama laga dhawaajiyey mudanayaal waxaan rabaa inaan salaantayda ku baahiyo dhammaan inta afka soomaaliga ku hadasha oo halkaa nagala socota ama social mediaha ama cadcadaha localka ah gaar ahaanna shacabka puntland dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan salaantaa diiran markaan ka soo laabto munaasabaddan sidii horey loo sheegay waa munaasabad aan ku daafurayno guddi aan u magacownay wadatashi dheer juhdi dheer wada shaqayn badan iyo dareenka aan dareemaynay arrimahan laga dhawaajiyey oo ah baahi aan qabno inaynu daboolno lagama maarmaan ah taas marka waxayna ku xambaaraysay inaan wakhti dheer u soo qaadannay wadatashi dheer inaan gelinno guddoomiyaha gobolka madaxda kale ee puntland golaha wasiirada oo ugu dambayn shalay ee laftigeeda warbixin laga siiyey dhammaan arrimahaas waxay ahaayeen tallaabooyin aan u qaadaynay sidii aan u rumayn lahayn riyo ah in garoommadeennu ay noqdaan garoomo casriya lana jaan qaadi kara oo buuxin kara baahida dhallinyaradeenna iyo dadkeenna ay qabaan ee dhinaca isboortiga mudanayaal waxaa laga yaabaa isboortiga in dadka qaarkiis u qabaan wax kale oo ay u sawiraan ama u sameeyaan sawirro kale oo aan habboonayn isboortigu waa halka keliya ee dhabtii soo celin karta mooralka isku-tashiga qulub wanaagga iyo firfircoonida dhallinyarada oo ah mustaqbalkii dalkaani uu leeyahay haddaan laga fekerin dhallinyarada inay hesho imkaaniyaadka dhallinyaro ee doorkooda ah oo ay ugu horreeyaan garoommo bilic leh oo qurux badan oo buuxiyo baahiyaha aan qabno oo markay ugu yartahay waad ogtihiin oo garoomada puntland iyagaa lagu tukadaa markii ciidaha ama munaasabadaha waaweyn la leeyahay sababtoo ah meel intaa in laeg oo dada qaadi kartaa way way iska yar tahay waxaa looga faa'iidaysan kartaa dhinac kasta oo bulshada ay u baahan tahay ha noqoto horumarinta diinta ha noqoto horumarinta munaasabadaha khayriga oo waaweyn oo mujtamaca la isugu keeni karo ha noqoto dhinacyada isboortiga dhammaantood waxay noqon karaan arrimo aynu uga faa'iidaysan karno dhinac kasta oo baahiya oo bulshadeenna ay qabto waxaan rabnaa marka inaan taariikhda dib ugu noqonno dalkan soomaaliya dhabtii dhulkan puntland la dhaho waxay ahaayeen dhulkii la odhan jiray waa gaariwaa hase ahaatee haddii burbur dhacay ma odhanayno dadka puntland ama way ka faa'iideen burburkii laakiin waxaan leenahay waxay isku tashadeen oo shacab iyo dowlad waxaa la isugu tashaday sidii dhulkan iyo dalkan loo horumarin lahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa doorka siciimka ay shacabku ay qaateen iyo horumarka magaalooyinka waaweyn ee puntland ay ku tallaabsadeen dhowr iyo labaatankii sano oo burburkii lagu jiray waxaa la socotaan taariikhdaa hore oo dowladnimadii soomaaliya horumarinta isboortiga iyo imkaaniyaadka horumarinta ee infrastructureka ay wax weyn kama soo gaarin dadka reer puntland iyo gobollada puntland hantidii loo sinaa iyo khayraadkii loo sinaa waxaa la socotaan intii yarayd ee dowladihii xilligaa jira ay ka dhiseen in dadkii soomaaliyeed ee soo qaxay ee markii burburku dhacay guryahooda iyo hantidooda ka soo tegey iyaga laftigooda ee u noqotay hoy iyo degaan dhulkii ugu muhiimsanaa dhulka qaarkiisa gaar ahaanna dhulkii horumarinta bulshada oo garoommada isboortigu ay qayb ka ahaayeen mudanayaal dalkan waxaa lagu soo dhisay oo dowladdii kacaanka ee u damaysay ee koo iyo labaatanka sana dalka xakumaysay waxay wax ku soo dhistay isku tashi waad maqasheen barnaamijkii loogu magacdaray ee barnaamijkii iska wax u qabso dalkan barnaamijkaasaa lagu dhisay xooggii dhallinyaradaa lagu dhisay wakti iyo daacadnimo la geliyey iyo hoggaan wanaagsan baa lagu dhisay dowladda puntland ee hadda jirta waxay isku tashi ku dhawaaqday oo aan aad iyo aad uga mahad celinayo barnaamijkii madaxweynaha iyo golayaasha kala duwan ee dowladda puntland oo madaxweynuhu haldoor ugu ahaa uguna horreeyey inaynu isku dha ku tashannay inaan isku tashanno soona dhoweyno wax allaale wixii bulshada caalamka iyo saaxiibadeennu ama maalgashi ah ama taageero ah oo ayna siin karaan oo horumarkeenna wax ka geysanaya waa la socotaan marka barnaamijyo waaweyn oo waxtar ah oo madaxdii iga iga horraysay ay kuwii ugu dambeeyeen aan ugu gurmanayno walaalaheen ay ka dhawaajiyeen ooy ka mid tahay buundooyin waaweyn aynu ku dhisannay waxay ku timi xooggeenni iyo wadajirkeennii waa la socotaan iyada laftigeeda waddada isku xidhaysa ceel daahir iyo ceerigaabo isku tashi ay la baxeen lacagta shacabka reer puntland ayay ku socotaa oo ay ugu yara ugu yar yihiin iskuullayda yaryarka ah ee iskuulka dhigtaa oo bil walba lacag ku bixiya iyo semister walba waxa weeye marka waa arrin aan isleeyahay guul baynu ku gaari karnaa dhabtiina waa waa arrinta dhabta ah oo adduunka hore maray waxa wax ku gaaray waxay tahay shacabkiisa oo iskaashaday isku tashaday si daacadnimo ana wax u wada qabsaday anigoo marka intaa ka duulayna waxaa lagama maarmaana inaynu isku tashanno fariinta maanta aan halka ka tilayno odayaasha igu horreeyeen aad iyo aad ugu mahadcelinayo guddoomiyaha iyo duqa magaalada iyo mas-uuliyiinta kale ee qurba joogta ay ugu horreeyaan oo halka ka hadasha ay soo jeediyeenna taas ayay kabaysaa tan aan halka ka soo jeedinayo oo ah waanu awoodnaa waana isku tashan karnaa waxa weeye maantana munaasabaddan waxaan ugu dhawaaqaynaa guddiyadaa heerarka kala duwana oo ay ugu badan yihiin jaaliyadda puntland ee daafaha adduunka kala duwan joogta oo arrinno doorka ugu weyn maanta inaan iyagu qaataan leannahu waxaan sidaa u leeyahay oo si gaara aan ugu furayaa farriintan bahda isboortiga ilaa iyo maalinta aan xafiiska imi waxaan arkaayey ama ila soo hadlayey ama aan ogaaday cidda ugu badan ee isboortiga soomaaliya ahaan jirta inay yihiin dadkii gobolladan ka soo jeeday waxaan marka ka rabnaa haddii ay dhici weyday in laba ama saddex ka mid ah ay noo keenaan iyagoo wada garoonkii rooggiisii intii kalena annaga ay noo keenaan maanta inay uga wada qayb qaataan si wada jira insha allahu biidni illaahi kariim oo juhdi weyn ay geliyaan fariintaas mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan rabaa inaan ugu dilo kelmadaha iyo waqtigu way iska soo kooban yihiin munaasabaddan namcinii ay lahayd dhabtii waxaa aad iyo aad u taabtay odayaashii iyo khiyaartii iga horraysay oo guddoomiyii ugu horreeyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qof kasta oo muwaadin ah oo reer puntland oo waxtar leh oo aan dhabtii guddoomiyaha ee dhinacayga fadhiya cumar faraweyne aan uga mahad celinayo nin dhallinyaro ah oo firfircoon oo dhinac walba inuu nala taabageliyo dhabtii fekerkaan hadda aan halka ku hayno ciddii koowaad in la dhiirigeliyo u dhaqaaqo kowka ah haddeerna insha allahu biidni illahi kariim isaga iyo guddoomiyaha xasan oo isagu ka mid ah xasan markaan leeyahay guddoomiyuhu wasaaradda ka mid maahayn laakiin xasan guddoomiyaha duqa caasimadda garoowe siduu inii sheega weeye wuxuu noo yahay haldowrka iyo halbowlaha wasaaraddan ay ku tiirsan tahay dhabtiina farxad bay noo tahay oo ay noo ahayd inuu noqdo maanta isagoo guddoomiyihii caasimadda dhinacayaga inuu fadhiyo taasna waxay ku timi daacadnimadiisa iyo intii u soo shaqaynayay dhallinyarada iyo wasaaradda oo dhabtii aan ku naqaanay hufnaan iyo xnimo haddana waxaan leenahay aniga iyo labada guddoomiye iyo bahda isboortiga oo saaxiibadaya waxaan noqonaynaa guddiga sare oo si joogto ah sida guddoomiye uu sheegay ilaa aan soomaaliya gaarsiino aan rabno inaanu ka shaqayno xitaa haddaan xafiisyada ka tagno inay arrintaasi taaba gasho oo suurtowdo oo aan aragno dhallinyaradeenna oo ku cayaaraysa garoommo u qalma oo istaahilaan haddii ilaahay idmo ugu dambayn waxaan rabaa inaan fariin u diro guddiyada halkan aan ka magacownay oo aan ku kalsoonahay kartidooda iyo wax ma garanaysaa aqoontooda iyo magaca ay mujtamaca ku leeyihiin ayay ku mutaysteen inaan magacyadan halkan aanu maanta ka soo jeedinno waxaa la rabaa marka in lagu tartamo oo annaga ay maanta taariikhdoo waxaan rabnaa taariikhda fog oo isbedbeddelka jiilba jiil ee dadka puntland inaan qorno qof allaale qofkii hal doolar arrintan ku bixiyey waxaan rabnaa inaan aqoonsina siino waa hal doolar qofka ku bixisha warqad aqoonsiya oo ugu dambayn madaxweynuhu uu saxiixinaa siino oo recognitionah laguna kaydiyo goobaha muhiimka ah ee dowladda puntland ay leedahay inaan ku kaydino oo taariikhda liiskooda lagu qoro meel walba dadkaasi waa dadkii munaasabadda noocaasa ama horumarinta garoomada iyo dhismayaashooda qayb ka qaatay taas waxa weeye waa arrinta aan rabno inaan dhiirigelinta ugu samaynayno aannu ku qiimaynayno qofkiina qiimeeyey oo noo qiimaysan ilaahay idankiisa inuu isaguna helo inuu qiimaysnaado magaciisuna uu meel dheer nooga oolaado taariikhdana dadka puntland ugu xeraysnaado ugu dambayn waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan guddiyada u rajeeyo ilaahay idankiis inuu inoo sahlo oo arrintaasna aynu si wada jiro u qabsanno waxaan rabaa su-aal laga yaabo in laisweydiinayo maray iyo mar kastaba inay tahay qiimaynta waxaan rabnaa qiimayn rasmiya oo wakti dhow qaadanaysa oo waxaa noo saamici waayey injineeradii iyo qiimaynta meelaha kala duwan aan rabnay inaan quotationka ka helno ayaa noo saamici weyday iyadana waxaan rabnaa ilaahay idankiis guddiga iyo annagoo iskaashanayna inuu mar labaad soo bandhigno qiimaynta garoon walba ku bixi doona oo wejigiisa koowaad oo cagaaraynta ah ama roogga dhigidda ah iyo faysaska dambe uu yeelan doono oo iyagana aan si garaadhuwalay ama isku xigxigta insha allahu in u qaban doono waxaan ballan qaadaynaa annaga inaan labor force nooga bixi doonin kharashka labor forceka ama gacanta waxaan diyaaru nahay bahda isboortiga haddaan nahay inaan annaga kaa kafaalo qaadno ilaa iyo tan u koraysa ilaa iyo tan u yar dhallinyarada iyo bahda isboortiga oo iskaashanaysa inaanu si wada jira dharkayaga u qaadan doono ugana shaqayn doono lacagna aanay nooga bixi doonin taas annaga noo taal waana ballan waxaa laga rabaa inta kaleeto inaynu dhammaanteen iska kaabsanno qiimayntaasi rasmi a usoo samayn doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan guddoomiyaha guddiga u hambaliyeeyo oo ah guddoomiye tigey oo nin meel weyn nooga yaal ah ee dhabtiina aan ku kalsoonahay hoggaankiisa iyo daacadnimadiisa iyo maamulidda akoonkan oo si wada jira ee isaga iyo guddigiisu guddoomiye ugu noqon doono gacantan ay ku hayn doonaan innaguna aanu ku baritaari doono insha allahu biidnillahi kariim in si wada jira oo daacadnimo ah waa la socotaan inaad tifiyada social media ka arkaysaan xilligii abaarta ahayd oo dhibta weyn ay jirtay iyagoo dhurwaaye iyo deerooyin iyo doofaaro iyo xayawaankii biyo u qaybinaya aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa uguna ammaanaynaa ilaahay idankiis in ilaahay adduun iyo aakhiraba khayr ugu bedelo ciddii wax ka baxsatay iyo ciddii ma garanaysaa xooggeeda iyo fakerkeeda intaba ku bixisay mar labaad iyo mar saddexaad kulankeennan oo maanta si gaara tiimkii kubadda cagta puntland oo koobka soo qaaday ay ugu hor fadhiyaan annaguna aan marti ugu nahay munaasabadaana aan rabno inay iyaga aan ku maamuusno inaan ku soo gebagabaysanno guul iyo hambalyo aan rajaynayno waana ku kalsoonahay inaan arki doonno muddada kooban odayaashka dhawaajiyeen inaynu guul weyn ka gaarno mar labaad iyo mar saddexaad guul baan ugu jeenayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin guddoomiye
ninkii ugu horeeyey akoonka konton doolar ku shubay maxamed ayaa jeclahay in loo sacbiyo
waa bilaabatay waa bilaabatay nin walba waa u furan tahay ninkii hadda ku shubaaya waxaan rabnaa akumada liiskooda iyo magacooda aan wada heli doonaa insha allah biidnillahi kariim sidaan inii sheega weeye haddii hal milyan oo qof oo reer puntland